saad og tihiin shabaab qaabkii ay u shaqeeyaan waa qaabkii gurilaha ahaa waxaa loo baahan yahay ciidan mobile ah oo daba socda abaabulkeedanna waa ku jirnaa haddii shabaabka iyo qolada nabaddiidka aan lagala dagaalin magaalada bannaankeeda muqdisho lama diaa lagama difaaci karo hawshaasna way socotaa wayna la garab socotaa hawsha amniga caasimadda iyo xasilinta magaalada muqdisho waa wax garab socda wey abaabulkeedaan ku jirnaa ciidamadii waa diyaarsan yihiin waxaan rajaynaa insha allah bilaha soo socda inay qaadaan howlgalladooda bilaabaan